nidaamka ka jiro hadda cusub oo maamulka gobolka iyo madaxweynaha mas-uuliyooyin berti ka dhacday oo madaxweynooyinka oo ummadda ugu soo deeqday ama her federaal ha noqdo ama hay-adaha nafarka localka ha ahdaan ama ha ahaadeen hay-adaha kale ama islaamka dadka sida puntland hadda maalmaana federation u qaybinaysay arrimahaas aan ka hadalna iyo gudda la sameeyey marka maadaama haddaan ahay gobolka garsoorka ugu sarreeyo waajib waxaa naga saaran in arrintaas aan la socono haddii guddi la baahanayna aan bixino haddii ay dabagaln aan dabagalno arrintaas marka aan ka hadlay beriga dadka waxna waa la gaarsiiyey shacabka hadda markii aan dhexmarno dhex soconana oo noo imaanayo aan ka helaynana aada bay mugdi ugu jirtaa sida wax loo qaybiyey maamulkan hadda intii noola yimaadeen inoo sheegi jiren arrintaas guddiga la bixiyena nooma imaanin si wax ku bixiyana dhammaan dhaqaano kor ugu jeedin marka shacabkii iyo xabashidii iyo inta haddaana arkay gudoomiye ahaan meel badana baaburintaa qaato tagay dadka shacabkii markaana arkay aada bay arrintaas aad bay isu weydinayaan cadaalada ma aha si mugdi ay ku jirta si wax lagu qaybiyey heer gobol iyo heer degmada sida ay wax ku wadaan aad bay arrintaas haba waay mugdi ugu jirtaa intaasaan ka hadlay waxaan u sheegay in ay maxkamadda federaalka waxay ay bixiyeen qaabkay ku bixiyaan ay maxkamadda gobolkiiana ay u keenaan si loo arko weli hadda jawaabna kama helin inay noo keenan doonaan inshaala insha allah laakiin sida hadda loo wax loo bixiyay dadku hartaana waa la laakiin boqolkiiba sideetan waa maxadanayaan aad baan u fahmay faahfaahintaada iyo macluumaadka aad bixisa marka waxaan ku weydiin lahaa waxa keenay inaad warbaahinta maanta kula hadasho gudaha beledweyne oo arrimaha gargaarka la bixiyey ee ku saabsan oo baaritaano badan aad u samaysay maxay ahayd maxaa kuu muuqanayay
waxay ahayd aniga markii biyo laga baxay bannaanka u baxay markii raashinka la daadanayay ama noqoto dadka federaalka yimid xildhibaanada ha noqoto ama dadka hay-adaha kale ha noqoto wax maxkamada arrintii u yimida la shaargeeyay malaha sida markii qadii wax loo beenahayaan dabagalay sida aadi alla aad loo baxay algaal hafidhiisa ku wareegay waa ka baxay waxaan tagay meesha la yidhaahdo algaal meesha la tago la yidhaha dawiil meesha la yidhaahdo dawiil marka xaggaysa mareegaat aad loo baxay intaasa shacabka maadaama aniga mas-uulkii shacabka aan ahay oo garsoorkii gobolka u sarreeyo intaas markaan tagay shacbashi dadkii markaa arkay berki markii lagu soo noqday hadda maalmahana meelahana lacag iyo hadaa lagu bixinayay aan dhexgaray aan arkay ogaaday waxay u qallaftay inaan ka hadlo idaacadda
dadkaad la kulantay oo warbixinadooda aad soo dhegaysatay waa gaare wax abashaha makuu sheegeen in wax musuqmaasuq oo jiray oo kale waxa baaritaanka kugu kalifay oo aada samaysay maxaad ka soo bandhigtay
waxa baaritaanka ku kalifay meesha aan joogay oo dadka maamulka eftin harid eftin markaan joognay markaan banaanka soo baxo dad meesha tuurin oo dad masaakiinda badan tuurin arkaa markaan weydiiyey yirad waxba ma qaadanin waxba ma helin iyo iyadoo aan arkahayo in ninkasi wax la qaybanayo dhowr jeer aad loo booday oo fagaaro wax lagu booday oo cad maamulkana wax ka qabanin ama degma ha noqoto ama gobolha wax aan ka qabanin iyo dadka shacabka abaabtiisi iyo cabashidii marka arkay ay u kalaftay inaan dabagalo meel kasta tago ana u soo ogaado intaas marka cabashida dadka kasoo qorina hore ay caddeeyeen in si wax ay u jiraan waxba loo tiinin
dadkan aada waraysateen mas-uuliyiintii maxkamadda maadaama tihiin oo arrinta gargaarka iyo haddii ay wax ay heleen iyo haddii aysan helinba warbixinada aad ka qorteen rag iyo dumar maxay isugu jireen waase imisa tiradooda
dadka aad bay u badan yihiin dadka ummadda beledweyne kusoo baxday aad bay u badan tahay warqada qoraalen anaga mada waa qora laakin aad u badan tahay markii dadka lasu korkaraariyay dadka boqolkiiba sideetan dadka uu cabanaya boqolkiiba sideetan wuu cabanayaa meesha haddaan marayaana meel lagu soo baxay aan la qiyaasa karin waayo meesha aalgaala aad loogu soo baxay meesha la yihaaho aalgaal dadkii beelka jawiil ku qaxay meesha la yihaaho jawiil saas oo kale meesha kale mareegaan meel duura banaanka iska tuuray oo dadka iska banaanka waran yihiin anuta intaasba waxay cabanayeen boqolkiiba sideetan way cabanayeen waxba la gaarsin dadka markaa lagu soo noqdo hadda dadka waxbaa laga bixinayay markii la bixinayeen dad curyaamiin ay dad masaakiin waxbaa lagu bixinayay intaasoo curyaamiin oo socoto cabanaysan haddana waa waa waa waa noo yimid oo waan aragnay isku daro isku duubo marka waxaan ogaaday in ay sida wax ku socdaan ay sax ahayn
baaritaankiinan ka sokow iyo waxa idiin soo baxay ma jirtaa cid qaadanaysa mas-uuliyadda waxa dhacay dadka cabanaya sidee wax loo qeybiyey iyo dhaliisha maxkamadda ay muujinayso yaa qaadan doona mas-uuliyadda waxaa qaadanayo maamulka gobolka iyo degma heer gobol iyo heer degmaa qaadanaya mas-uuliyadda marka ayadaa wax lagu wareejiyey ayadaa mas-uul lagu wareejiyey waxa cabashada iyo dhibaatadka ayaa mas-uuliyadooda qaadanayo amaanada gobolka mas-uulka loo dhiibay anaga maxkamad ahaana in cadaalada ka hadalaan maalintii kow oo ardan oo bishii biyo berbee laga baxay iyadoo markaas kala baxay oo hadba aan umada imaanayna idaacadda waa ka hadlay
maxaa sheegay markaa
waxaa sheegay in cadaalada laga bixiyo oo qof iyo qof loo kor istaago waxa si soo gaaro umada si siman si u kala daray masaakiinta u daran tahay la siiyo hadda arrintan mar horaan ka hadlaya hadda ka hormar ee dhacday ee ah mucaawanada turkiga oo bixiyey dawlad warweynaha gobolka akii ka horeeyey oo aad mantig looga bixiyey saysan u dhicin waxaan ugu digay barasaabka gobolka ilaa waxaan u sheegay in arrintaas ayse cadaalada wax loo umada loo gaarsiiyo idaacaddan ka sheegay si toosana waa uu sheegay oo meesha joogo ugu tagay waa dadaalay ugu yeray qof banaadam qofka banaadamka laakiin mas-uuliyadda waxa iskale habashadaas imaanayso daasarka gobolka iskale iyo degma heer degmaheeda waa iskale
su-aashan ugu dambaysa waxay noqonaysaa wax baad baarteen cadaymo muujinaya waxa dhacay iyo shacabku waxaad ka qorteenba haddii qaab documeenti ahaan aada u haysaan tallaabooyinka xiga maxay noqonayaan ciddii ay ku caddaatana maxaada ka qaadi doonaa dhinaca sharciga
insha allah daanada wadno waxaanu gaasinaynaa madaxda ugu sarreyso madaxweynaha hirshabeelle in xisaabtan ay la imaadaan documentigaana aan ku wareejino sida loola xisaabtamo qofkii waxaas lagu helo oo loo geeyo sharciga